Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a baarlamaanka oo ku baaqi in la baaro lacaga ay adeegsatay i e b c macallimiinta oo shaqojoojin ku hanjabiyey haddii aan laga laaban miisaaniyadda laga dhimay t a c bulshada galbeedka dalka oo murtiyeed ka soo saaray shir ay ku xoojinayeen midnimadooda wararkii ugu dambeeyey dhankaasi soomaaliya iyo caalamkana waad dhegaysan doontaan intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu waxay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha toddobaad ee julaay ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka ee kun afar boqol afartan iyo lix ee hijiriga kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimo idinla socodsiinaya xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa doonaya in baaritaan dhanka hantidhoorka lagu sameeyo laba dhibic todoba bilyan oo shilin oo uu guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka ee i b c uu ku qarashgeliyey dacwadihii ka dhashay natiijooyinkii doorashadii guud ee sanadkii labada kun iyo labaiyo labaatankii guddiga baarlamaanka u qaabilsan xisaabaadka ee loo soo gaabiyey b a c ayaa ku talinaya in dabagal lagu sameeyo miisaaniyaddan mudanayaasha ayaa i b c ku eedeeyey inay sare u qaaday qiimaha lacagaha ay ku leeyihiin qareeno caan ah oo dacwadahan ku matelayay tani ayaa timid kadib markii warbixin uu soo saaray xafiiska hantidhoorka guud ee dalka lagu sheegay in guddiga doorashooyinka lagu leeyahay in ka badan laba bilyan oo shilin madaxa fulinta ee i b c marjan xuseen ayaa baarlamaanka u sheegay in dacwado badan oo ay ka dhasheen oo ay ka dhasheen natiijooyinkii doorashada sidaasi ogeedna uu guddiga danta ku qasabtay inuu holgeliyo qareeno dhowr ah oo kiisaskan si loo maareeyo ururada macallimiinta dalkee naati kubeet ayaa wacad ku maray inay saameyn weyn soo gaari doonto howlaha waxbarashada ee xilli dugsiyeedka saddexaad ee sanadkan haddii aynan dowladda dib u eegid ku samaynin tallaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee t a c xogyaha guud ee ururka macallimiinta ee kubeet okelo missouri iyo dhigiisa waa iyo xogayaha fulinta ee ururka qaran ee barayaasha naata eelaantiisa ismaamulka kisumu david obwon ayaa sheegay in macallimiinta ay shaqojoojin samayn doonaan haddii aan baaqooda la tixgelin waxay intaasi ku dareen in kadib markii madaxweynaha dalka william ruuto uu wasaaradaha kala duwan ku amray in boqolkiiba soddon dhimaan miisaaniyadda sidoo kalena uunan saxiixin intii sharciyeedkii maaliyadda ee sanadkan ay t a c wajahaysa caqabad dhaqaale oo dhan ilaa toban bilyan oo shilin bulshada ku nool ismaamulada kala duwan ee gobolka galbeedka dalka ayaa yeeshay kulan ay uga arrinsanayeen xoojinta midnimadooda iyo ka shaqaynta sar uqaadidda aqoondada ay ku leeyihiin dowladda war murtiyeedka ka soo baxay kulankaasi oo ka kooban qodobo dhowr ah waxaa warbaahinta u aqriyey xogayaha guud ee xisbiga u d a clivas malala Kitu cha kwanza tumekubaliana kama jamii ya Mulembe kwamba tuweke tofauti zetu kando za kisiasa, tuungane, tutembee kama nyumba moja. Hiyo mmekubaliana na hiyo. Resolution ya pili, tumekubaliana kwamba mkutano huu hauna shida na mtu yoyote ambaye ameteuliwa kwa nyadhifa yoyote ya serikali, kwamba sasa ile kitu tunataka ni accountability nao viongozi ambao wako kwa serikali, viongozi wote ambao tuko kwa serikali, kwamba tuwe na accountability kwa watu wetu. Na hii accountability tunaenda kufanya aje? Tumekubaliana kwamba tunaenda kuwa na mkutano Bungoma County. Tumechagua pale Bungoma County, na hiyo mkutano tunaita viongozi wote wa Luya ambao wako kwa serikali, mimi nikiwemo, na wale wote ambao kwa serikali wakuje tuchukue budget ya 2024 2025 the existing budget development budget ya serikali tutoe projects zote za western region waluya wajue kwamba projects zetu katika finance eh, katika financial year 2024 2025 ni projects gani tujue ni barabara gani ambazo ziko katika hiyo budget hao viongozi wakuje, na kama hawatakuja Waluya wenyewe, tutatenga kamati ya watu ishirini kutoka wa kila kaunti zetu wakuje watusomee hizo projects. Resolution nyingine tumekubaliana ni ya kwamba Disemba, kabla tuende Christmas, tunaita hao viongozi wakuje watuambie hizo projects ambazo ziko kwa budget yetu ya hii mwaka imefikia wapi. Tumekubaliana kwamba watu waache kutumia jamii ya mlembe kutumia numbers za mlembe kujifaidisha hao wenyewe jameni hizo ni resolution mbaya kweli wangapi wanakubaliana na hizo resolutions
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre oo shalay gaaray maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa halkaasi kula kulmay waxyaa aan idhaahdee saraakiil ka- kala duwan oo ciidanka ka tirsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bogaadiyey sida nafuurnimada leh ee ciidamada soomaaliyeed ee al-shabaab uga xoreeyeen qeybo ka mid ah maamulkaasi ayuu ku dhawaaqay in dowladda ay siinaysa abaalmarin lacageed oo la guddoonsiinayo ciidamada birjeex ee ee dabcan la dagaalamay kooxda al-shabaab ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in guusha ee ka markhaati kacaysa tayada iyo awoodda ciidamada soomaaliyeed iyo dadaalka ee dowladdu ku bixinaysa dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska isagoo xusay muhiimadda ay leedahay garab istaagga iyo wada shaqaynta shacabka soomaaliyeed ee ku aadan ciidamada dowladduna ay deegaanada ah ka xoreynaysa ee geyn doonta adeegyada asaasiga ah dowladda federaalk soomaaliya oo ka duuleysa gurmad iyo gargaar deg deg ah in la gaarsiiyey bulshada ku nool deegaanada laga xoreeyey al-shabaab ayaa waxay hay-adda maareynta masiibooyinka ee sodma gaarsiisay raashin dhan sagaal boqol oo qoys oo ku nool deegaanka buulaxaaji taasoo qeyb ka ah qorshaha safarka ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ah waad cibaadaysateen maxaa jira waxaad la dirirteen kuwii uu nabigu yidhi alayhi salatu salaam ha la diriro waxaad layseen kuwii uu yidhi laaya oo haddii aan sii joogana waan layn doonaa kuwii yidhi wa aad idinkuna laysteen kuwii uu yidhi waxaa tuubaa liman qatalahum aw qataluuh waxaa guulaystay ninkay dilaan ama dila labadaba kay dilaanna waa guulaystay kii dilaana wuu guulaystay kuwii la yidhi baad la dagaalanteen oo aad baabi'iseen ood burburiseen markaa ummaddii soomaaliyeed ayaad wahabki ka saarteen wahabki so wahab dadka ma fuulo wahabkii iyo cabsidii iyo eh, maxaan ku dhahaa en, eh, mudutuushii loo arkayey al-shabaab waxay yihiin ayaa tusiseen ummadda soomaaliyeed waxay yihiin marka eh, cibaaday tahay marka waxaad ka farxiseen in alla intii khayrka jecleed iyo muslimiintii iyo ummaddii soomaaliyeed ayaad ka farxiseen waxaad ka nixiseen oo aad rubad goyseen khawaarijta iyo in alla intii cadow ahayd ee ummadda soomaaliyeed necbayd ee shayaadiinta ahayd oo dhanna waad ka nixiseen marka taasina waa cibaado kale waay waad cibaadaysateen maxaa jira hooyooyin fara badan iyo oo oo oo oo oo garoobo ah iyo ilmo yar yar oo agoon ah oy dhammaantood raggii dhalay ay baabi'iyeen ooy qarxiyeen oo ay rogeen ayaad u soo aarteen marka waad guulaysateen kumanaan ilmood oo soomaali ah oo agoon ah oo aabbahood la qarxiyey kumanaan rajooyin ah oo hooyadood la qarxiyey oo ayadoo meel yaanya ku gadanaysa oo iska fadhida oo baraadla arday miskiin ah oo buugaag wata oo isguul u socda oo aan cidu wax ka geysti jirin oo iska socda qof miskiin ah oo bas wato ilmihiisa ugu shaqaysanaya qof iska lugaynaya qof gurigiisa iska jooga oon wax dhib u geysta jirin oo muslimiin oo soo wada tukaday ayaa maalin walba inta la qarxiyo oo la baabi'iyo ayaa la gubayay intaasoo dhan aad u soo aarteen kuwii sameeyey oo waxaa samaynayey meydkoodii oo daadsan oo aad ku duldhaantaynaysaan baad soo sawirteen sidaa darteed waad u arguddeen waad cibaadaysateen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego dadka soomaaliyeed way idiin wada hambalyaynayaan meel kastooy joogaan dal iyo dibad way ku wada faraxsan yihiin ciidamada qalabka sidee soomaaliya oo dhan baa idiin hambalyaynaya oo ku wada faraxsan madaxdiina waa kuwan madaxweynihiina wuu idiin imaan doonaa insha allah haddii ilaa yidhahdo waqti dhow waan u hambalyaynaynaa madaxweynaha oo runtii ku guulaystay inuu ciidankan eh, inta tababaro isagiyo dowladdiisu ay soo saaraan hubeeyaan qalabeeyaan ay deedna eh, ku guulaystaan inay unuunka gooyaan ma dhahna anugu unuunka gooyaan nimankii shayaadiinta ahaa runtii waa farxad weyn waanan u hambalyaynayaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa iyo dadka reer jubbaland oo dhan waxaan leeyahay hambal
ururka xamaas ee dalka falastiin ayaa sheegay in weerar israa'iil geys- geysatay looga dilay hogaamiyihii siyaasadeed ismaaciil haniya weerarka ayaa lala eegtay hoyga mas-uulkan oo ku yaala magaalada teheraan ee dalka iiraan dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee dalka lubnaan ayaa sheegtay in saddex qof oo ay ka mid yihiin laba carruur ah lagu dilo duqeynaya israa'iil ku bartilmaameysatay koonfurta magaalada bayruud waxaa duulaankaasi lagu dhaawacay toddobaatan iyo afar ruux oo kale warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacaddii star f m waanaga intaa anigoo maxamed axmed khaliif ayaa idiin warramayey cidda warkayga saaga waxay dib uga daalacan karaan barta internetkayna ku leenaha ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyey